haatanna muqdisho waxaa soo kordhayey maalmihii lasoo dhaafay walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo weliba doorashada soomaaliya oo wakhtigii loo madlay ku qabsoomi weysa barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaa mowduucan ku saabsan hase aatee aanu ku hormarno warbixin ay arrintaasi ku eegayso wariyaha v o a zaynab abuukar maxamed soo baxaya walaac la xidhiidha wakhtiga doorashada iyo shaki laga qabo inuu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo wakhti yar un ay ka harsan tahay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go-aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey islamarkaana lagu jebiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay sidaas darteed marka welwel badan baan ka qabnaa horeyna ugu qabnay waa arkaysay xaliima yari guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil ayadoon sharcigii annaga aan ansixinay boqol iyo siddeetan maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd labaatan iyo toddobadan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xiran yahay guddiga joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si hor dhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la fureeya lixda bisha ay sheegaanna in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaabeyn kari waa la dadejin kari si baarlamaanka waxaa la furi kara labaatan iyo todobada mise labaatan iyo sideeda khiyaastii marka waxaasoo dhan ma dhicin waa arrin ku talagal ah waa arrin laga shaqaynayo hase ahaatee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay tallaabada guddiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole labadii guddi joogto ee aqalkii sare iyo golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo isagana sharciga ahaa oo fadhiistay oo la faguray oo ajandayaasha awal iyaga inay noo soo sameeyaan mar weliba marka fadhiyad aan leenahay ayaga xaqu lahaa ayaa isla gartay diraasadeer kadib iyagoona matalaya mar weliba baarlamaanka la yidhaahdo albaarlamaan suqra afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kale fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay wixii sharciyadu marka ayaga ee siinaysay ayay qaateen go'aankeeda sharci ahaan baana annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan annaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo aan baddaasi haddaan xildhibaananahay aan galno xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada soomaaliya ay qabsoomi karta xilligeeda iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada mucaaradka iyo beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyay doorashada xildhibaan beene beene ayaa v o a u sheegay in uu socdo iskuday lagu kordhinayo muddoxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka waxaana mar uu ka jawaabaya su-aal la xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yidhi sir ma ahan maxaan ku dhaha waa la wada ogyahay xildhibaano xoogooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado waxaa ka shaqaynaya maxaan ku dhahaa madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dee dee arrin sir a ma ahan de annaga mas-uuliyiin aan nahay ma qarin karno waa inaan ka hadalnaa macquul ma ahan dib looma dhigi karo waktigeeda inay ku dhacdaa la rabaa waa dimuqraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsana la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo waa mandheydka inaan ilaalina rabno midnimada dalkeena ku jiro horu socodka dimuqraadiyadeena ku jiro aadaan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaanaa lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisi dib loogu dhigin macnaha sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka covid sagaal iyo toban oo soomaaliya soo gaaray bishii maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka taasoo udubdhaxaad u ahayd hanaanka doorashada ee dalka hase ahaatee xildhibaan dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhegista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada soomaaliya walaaca waa la abuurayaa xoogiisa siyaabo kala duwan ha loo abuuree olreydi madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay baarlamaankana wuu ka soo baxay baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal codow meel mariyey madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah laakiin nouciyadda doorashada iyo wakhtiga ee ku habboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka soomaaliyeed oo ka turjumayo shacbiga soomaaliyeed codkooda haddii wax suurtagelin kara go'aankii baarlamaanka ee inuu dhaqangalo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii ee go'aanka u ahaa ayuu u soconayaa haddii wax oo bedeli kara xaaladda ee iyada ay isbedeshane baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go'aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay wuxuuna ku dabaqayaa waxa jira markaasi iyo waxa shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed dan u ah baarlamaankana marna gaab inuu wadanka soo dhex galo oo dowlad la-aan meel cidla ay ku soo dhacdo cadow shishay uu ka faa'iidaysto ogolaan haddaba maxaa keenay walaaca qaybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda waa kan siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda haddee waxaa hor yaallaan ku horgudban una ma noqon karaa ma suuragal ma ahan in maxaa ku yidhaha qof iyo cod iyo doorasho loo dareero ma suuragal ma ahan maxaa kaloo xala marka taasa imaanaysa taas dadkii maxaan ku yidhaha iska lahaa weli go-aan lagama haayo dadkii siyaasadda leadershipka ku ahaa amba maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiyiinta ha noqoto dadkii maxaan ku yidhahdaa dowladdii la tashamayso wax talaan kama muuqdaan dowladdii marka waxaa la isdhihi karaa xagee loo socdaa dowladdii shibe u taal sasaan doorasho muuqanaysaana ma jirto waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxa waaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaan ku yidhaha amba amba dhibaatada dalka jirta ha ka hadasho oo ha tiraahdo war sidaasiya sidaasaa jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado war waxaasaa jira dowladdii ma hadlayso wax hadda muuqdo sasaan arkaan doorashahuna ma muuqdaan oo iyo ma muuqdaan marka waxa welwelka keenaa taas waay taasaana anaga lafteydu wax ka qabaa inkastoo ay dowladdu horey u sheegtay in aanu jirin muddo kordhin islamarkaana xildhibaanada golaha shacabka u ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka ayaa misana dadka qaar ay su-aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof ee cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dowladda iyo wakhtiga u haray xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho aad bay u mahadsantahay wariyaha v o e da sinab abubukar oo warbixintaasi nala soo codsiinaysay